waa mahadsan tahay muddo dhowr sanadood kadib saaka waxaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug iyo deegaanada ku xiran oo ay ka jireen abaaro iyo biyolaan baasan ay ku waabariisatay jawi farxadeed oo ka duwan sida ahayd muddo afar sanaad ka hor waxaana xalay magaalada gaalkacyo fiidnimadii ka curtay robab xoogan kuwaasi oo ah robab lagu diirsaday waxaana robabkani ahaayeen kuwo saacado socda islamarkaana xoog badan ee robabkan ayaa inta badan biyo dhigay wadooyinka waaweyn ee magaalada gaalkacyo waxaa sidoo kale wararka laga helayo deegaanada ka baxsan ee gobolka mudug anaa deegaanada dhinaca bariga gobolka mudug iyagoona sheegayaan in robab kuwaasi lamida ay ka deen walow haatan roobka u istaagay balse waxaa sansaan fiican weli ka muuqata cirka oo meelaha qaarkood waxaa ka muuqanaya roob ilaa haatan ka da-aya ma jiraan wax khasaara ama saameyn dhanka nolosha dadka ay ugeystaan robabkaasi marka laga reebo raxmada rabbi ay ku raaxaysteen marka saaka farxad iyo rajo fiican ayaa ka muuqanaysa bulshada gobolka mudug maadaama afar sano ay ka jiraan dhulkan robab la-aan islamarkaana walaa xoogan laga muujinayo abaaraha iyo biyalaanta ka jirta gobolkan mudug taasi oo sababtay in dad ku geeriyoodaan abaarahaasi iyo biyalaanta ka jirta gobolka mudug saakase waxaa lagu waabariitay jawi ka duwan sida magaalada gaalkacyo ahayd muddo afar sanadooda robabkan waxay ka deen inta badan guud ahaan deegaanada gobolka mudug walow ay kaabadan yihiin balse roobka ka dhaay magaalada gaalkacyo iyo nawaaxigeeda ayaa ah roob aada u xoog badan ma aha roobka mid ku kooban magaalada gaalkacyo oo keliya waxaa laga sasabaya deegaano kale oo ka baxsan magaalada gaalkacyo ma jiraan khasaaro ilaa haatan soo gaaray waxaa keliya robab lagu raxaystay ka dheen sida inta aan ognahay amaan saakay xogta dhabtaan ka hino ma jiraan wax khasaaro roobkaasi ay geysteen wax kaliya oo saameyn un ay ku yeesheen waa barakacayaasha iyagoo horey ugu noolaa guryo cawsada ka samaysan islamarkaana ka samaysan baakado iyo waxyaabo la suuqsaray taas oona celin karin sidaan qabo dhibici roobka ay xalay ka dhaaday magaalada gaalkacyo